xarunta horumarinta haweenka jubbaland oo ay gacanta ku hayso wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxaa lagu bartaa xirfado kala duwan oo ay kamid tahay xirfadda kombyuutarka ilaa afar iyo labaatan gabdhood oo kamid ah ardayda xaruntaasi wax ka baranayay ayaa ka qalinjabiyey qeybta barashada kombyuutarka iyadoona xaruntu ay qaadanayso afar iyo labaatan gabdhood oo cusub kuwaas oo loo bilaabayo barashada xirfadda kombyuutarka wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland cadar ismaaciil cabdulaahi juraati oo shahaadooyin guddoonsiisay gabdhaha dhameeyey barashada xirfadda kombyuutarka ayaa sheegtay inay xaruntu qaadanayso difcad cusub oo ah gabdhaha la barayo kombyuutarka waxaayna sheegtay in xaruntani loogu talagalay in lagu horumariyo aqoonta iyo xirfadaha haweenka afar iyo labaatan gabdho oo ah gabdhihii baranayay i t-ga ama kombyuutarka oo soo waday muddo hal sano ah maantana qalinjibintoodii iyo dhammaystirkii shahaadooyinkoodii aan siinayno gabdhahani waa gabdhihii kasoo soo dhameeyey secondariga iskuolka qaar jaamacado ku jiraan qaar shaqeeyo annagana aan intaas gacanta ku haynay oon baraynay sidii gabadha ay baran lahayd kombyuutarkeeda xafiiskeeda ay uga shaqaysan lahayd aysan u baahnayn inay meel intay tagto ay lacag bixiso ay kombyuutar ku barato sembery waxaan u taagannahay sida aan gabdhaha ree jubbaland aan u taakuleen lahayn oo waxay u baahan yihiin baahiyahooda aan u tiri lahayn aan u baahi tiri ilaahay baa baahida bixiya laakiin intii karaankeenna ah inaan shaqooyinkaas aan qabanno hadda waxaa diyaar ah afar iyo labaatan gabdhood yaa maanta qalinjibinaya oo sanad soo waday barnaamijkan afar iyo labaatanna haddaan qaadanaynaa afar iyo labaatanna haddaan qaadanaynaa maxaa yeelay kombyuutarada noo yaala laba shifti waaye labada shifti afar iyo labaatankaas kala gelayaan gelinka dambe iyo gelinka hore gabadhi subaxii shaqo leh ama jaamacadda ku jirta gelinka dambe kombyuutarka imaanaysaa marka aad baa u mahadsantihiin sida aad oga maaragtay aada oga qayb qaadateen ama waxbarashadiina aad heegan uga haydeen waa idinkugu mahad celinayaa xarunta horumarinta haweenka ayaa ka kooban dhowr qaybood oo lagu barto xirfadaha kala duwan ee gacanta sida cilaansaarka karinta dharka kombyuutarka iyo xirfado kale oo dhammaantood muhiim u ah haweenka